shirkan ka furmay deegaanka bangeele ee gobolka galgaduud ayaa ujeedkiisu yahay in lagu heshiisiiyo beelo ulaala ah kuwa u xiisaday colaadeed ay ku dhex martay ah deegaanada laandheera iyo isgoyska oo dhammaantood ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud madasha shirkan waxaa ka qayb gelay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubushiinta dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale maamulka degmooyinka xeraale iyo caabudwaaq ugu horeyn odayaasha dhaqanka ayaa shirkan ka hadlay iyagoo oo sheegay in ujeedka uu yahay in nabad la gaaro waxaana ugu horeyn shirkanba laga soo saaray in xabad joojin deg deg ah ka dhaqangasho deegaanadaas gaar ahaan landheer iyo isgoyska waxayna u dhigeen nabad dadka colaadaha xun oo soo jireenka oo dhowr iyo labaatanka sano maraya oo weynla'aanta laga qaaday oo walaalla'aanta laga qaaday oo dalla'aanta laga qaaday oo duunyola'aanta laga qaaday halkaan maantay in heshiis nabadeed kaga yimaada gobashaasu sidaasay u dhigan tahay dadkaasu waayo waa reer surre iyo reer farax waaska iska soo horjeeda markaan fasirno gobashaanu waxaa weeye gobashii saddexaad oo bangeello la dhigay oo lagu doonahaya nabadgelyada markaan nabadgelyada raadinaynana labada qolo midna inaan annaan ka maarmin oo dalka iyo daaqa iyo dunyadu iyo dhalashadu kulli intuba naga dhexeeyaan sidaas ayaan u raadinaynaa waxaan jecelnahay iyakuna inay nala qaataan aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa oo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa inay nala qaataan arrinta aan soo jeedinay oo ah nabadgelyada
sannadoodba saddex iyo labaatan sannadoodbaa gobashaa halkaa loo dhigay dhibaatadeedu socota waxaan halaagahayn lagama dhaxlin wiilla'aan iyo walaalla'aan iyo aakharala'aan iyo adduunla'aan baa laga dhaxlay waxaa la dhigay intaasoo gobdood dowladda galmudug baa dhigtay culimaaudiinkaa dhigay waxaa dhigtay muxuu ahaayeeto cayr baa dhigay iyo olol tana waa tii u dambaysay ilaahay baayna ku dhaarshay oo rasuulkiisaanayna ku dhaarinaye gogashaa ha fashilinina waa gogashii u dambaysay goolka dambeoo ka dambaynaysaana ma jidho haddaad fashisaan middaas waxaan halkan ka caddaynayaa inaan heshiis isla qaadannay xabad joojin inaan isla qaadannay walaalnimo inaan isla qaadannay inaan arrintaas dhibibtirno oo dib isugu soo noqonno oo wax badan isla naashnaashno oo isla dhammayno inaan isla qaadannay taladana iyo go'aankannagina heshiis ku dhacay xabad joojin ku dhacay ilaa dhowr maalmoodna shirkaas inuu noo socdo aan aad iyo aad u dhibibtirno oo u dhammaystirno shirka ayaa lagu wadaa in maalmahaas soo socda oo kasii socdo bangeele iyadoona gunaanadka dadka deegaanku ku rijawan yihiin in lagu dhammeeyo dhammaan xiisadaha colaadeed ee ka jira deegaanadaas